magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka dhacay isu soo bax roobdoon ah waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a dadkaas waxay soo mareen wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada beledweyne qaar ka mid a culamaa udiinka oo ka hadlay idaw dhibaatada maanta soomaaliya camimtay oo cudur leh oo gaajo leh oo abaar leh oo colaad leh oo dhib leh oo dhan oo qarax leh oo dil leh oo dhibaatadaasu ilaahu naga qaad ilaahuna naga qaad baan ku weydiisanaynaa ilaahu rabbiyo waxaa na kasbanay waa waxaa annaga gacanta ku samaysanay waa markaa annaga iscunnoo isdilnay ayaa ilaahay dhibaato walba oo inoo keenay dan walba inooga timid ilaahu rabbi oo naga qaad ilaahu rabbi adaan ku baryaynaa ilaahu adagaan ku baryaynaa ilaahu cid kaloo barya ma leh ilaahu rabbi oo adigaa baryadaada mataqaana amray ummaddaada inay ku baryaan muslimiinta inay ku baryaan intaasoo muslimiina qoraxda waxay u taagan tahay oo carruurtaas ilaahu rabbi noogu naxariisto saqiirada ah soomaaliya haatan waxaa ka jira abaaro saamayn ku yeeshay dadka adduunyada kuwa lagu dhex jiro muminiinta rabbiyo rabbiyo noogu naxariiso ilaahu kuwa dhibaato mataqaanaa kurbaysiinaa kurbada darta noogu naxariiso ilaahu xoolaha dhibaataysiinaa kurbada haysa ilaahu noogu naxariiso ilaahu biceen ridaaka nagu soo fiiri ilaahu rabbiyo daymadaada naxariis nagu soo fiiri ilaahu dhibka naga wada qaad ilaahu dhibka naga wada qaad ilaahu adaan ku baryaynaa ilaahu dhibaatada naga qaad ilaahayo ilaahu rabbiyo adcuuna asijiblaku alaa yidhi waa ku baryaynaa ilaahu ducownaaka adaan kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام فرج عنا ما نحن فيه من الضيق يا قديم الاحسان يا حنان يا منان إله ربي أذاك برينا إله ربي أنت مؤمنين أنت قلبي غشوع أنت مارك ما أنت دبعتك قربلك قلبي وذك هو أنت أنت أسلام اسكتمت إله ربي وربي صفر يدين هذا sheekh cabdicasiis sheekh axmed waxa uu ka mid yahay culimmada gobolka hiiraan waxaana uu ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in ay iscafiyaan islamarkaana isu naxariistaan ما من ذنب يقع إلا بمعصية ولا يرتفع إلا بتوبة فالمعاصي معاول هدم وأدمات وأدوات دفن عباد الله إنكم تشكون جذب دياركم وانحباس المدر عن إبانه ألا فاستغفروا الله العلي العظيم لأن المغفرة والاستغفار هي سبب النجاة من هذه العقوبات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال سبحانه وتعالى ضاربا للمثل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بشير عبد الله عثمان إذاعة ورسن بلدوينه